taliska ciidamada nabadilaalinta midooda afrika ee amisom ee soomaaliya ayaa xalay soo saaray laba war saxaafadeed oo ay midkood ku xaqiijinayeen in ciidamada kenya ee qeybta ka amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ay qabsadeen tuulada miido mid kalena ay ku beeninayeen warar ka soo baxay ururka al-shabaab oo sheegayey in degmada afmadow ay gacanta ku dhigeen labadaasi war saxaafadeed waxaa warbixintan kooban inooga diyaariyey wariyaheenna maxamed colaad xasan sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay amisom ciidamada kenya ee qaybta ka ah xogaga nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya ee amisom oo ay weheliyaan ciidamada dowladda federaalka kumeel gaarka ah ayaa shalay qabsaday tuulada midow oo qiyaastii lix iyo toban kilomitir u jirta dhinaca koonfureed magaalada afmadow ee gobolka jubbada hoose oo ay qabsadeen ciidamada huwanta ah bishii julaay ee sannadkan amisom waxay sheegtay in howlgalkaasi ay ku dileen ilaa iyo soddon iyo lix ka mid ah maleeshiyaadka kooxda al-shabaab qaar ka mid ah dadka degaanka oo magacyadooda ka gaabsaday ayaa u sheegay warbaahinta in dagaalkaasi oo ahaa kii ugu qaraaraa ee gobolka ku dhex mara al-shabaab iyo ciidamada huwanta ah uu bilowday afartii galabnimo ee jimcihii wuuna socday habeenkii sabtidu ay soo gelaysay oo dhan intii uu dagaalka socday ayay amisom sheegtay inay ku burburiyeen toddoba ka mid ah gawaarida al-shabaab oo isugu jiray kuwa dagaalka iyo baabuur u siday sahay ciidan amisom waxay sheegtay in tuulada miidow ay sidoo kale kula wareegeen hub iyo rasaas fara badan oo ay al-shabaab uga carartay dhinaca kale sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay amisom shan ka mida ciidamada kenya ee hoos yimaada taliska amisom ayaa la waayey intii uu dagaalka socday war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi xaaladda ay ku sugan yihiin shantaasi askari weli ma cadda laakiin waxaa socda howlgal lagu baadi doonayo saddex kale oo ka mid a askarta kenya ayaa ku dhaawacmay dagaalka waxaana loo duuliyey magaalada dhobley ee ku dhow xadka kenya si loogu soo daweeyo taliyaha xogaga amisom general andrew guuti ayaa ku tilmaamay howlgalkaasi ay ka sameeyeen ciidamada amisom gobolka jubbada hoose mid geesinimo leh waxa uu sheegay in xaqiijinta gacanku-haynta tuulada istaraatiijiga ah ee midow ay u oggolaan doonto dadka degaankaasi ku nool inay dib u dhistaan noloshooda iyagoo buu yidhi ka madax bannaanaan doona argagaxa iyo amar ku-taaglayntii ay ku hayeen maleeshiyaadka al-shabaab waxa uu sheegay jenaraal guuti in amisom ay ka go'an tahay ilaalinta iyo xajinta guulaha dhinaca ammaanka ee sida dhibka badan loo maray buu yidhi si loo xaqiijiyo in soomaaliya ay ku sii socoto waddada ku hogaaminaysa gaarista nabad waarta ururka al-shabaab ayaa isna shalay magaalada kismaayo ku soo bandhigay midadka afar askari oo ay al-shabaab ku sheegtay inay ka tirsanaayeen ciidamada kenya iyo kuwa dowladda soomaaliya kuwaas oo lagu dilay dagaalkii tuulada midow ma cadda in askarta ay sheegtay kenya in lagu waayay dagaalka midow ay yihiin kuwa kismaayo meydadkooda lagu soo bandhigayeen kale laakiin afayeen u hadlay ciidamada soomaaliya ee ku sugan jubbada hoose oo v o eda la hadlay ayaa beeniyey in meydadka lasoo bandhigay ay ka tirsanaayeen ciidamada huwanta ciidamada kenya ayaa iyagoo aan ka mid ahayn howlgalka midooda afrika iskoodu galay soomaaliya bishii oktoobar ee sannadkii hore si ay ula dagaalamaan al-shabaab oo ay ku eedeeyeen inay ka dambaysay dilal iyo afduubyo shaqaale gargaar iyo dad ajnabiya loogu geystay gudaha waddanka kenya tan iyo markaa ciidamada kenya waxay ku sugnaayeen inta u dhaxaysa dhobley iyo afmadow inkastoo dhinaca xeebta dhulka muhimka ah oo ay ka mid yihiin raaskambooni kudhaa iyo badamadow ay ka saareen kooxda al-shabaab dhulkaas oo ay ku yaalaan kaymo waaweyn iyo dhul muhiim ah oo ku habboon dhuumaalaysiga istaraatiijina u noqon lahayd al-shabaab haddiiba looga awood roonaado dagaalka soomaaliya magaalada kismaayo oo ah halka duulaanka ciidamada kenya iyo kuwa soomaalida ee la socda uu ku wajahan yahay ayaa inkastoo uusan dagaalku weli gaarin haddana saamaynta colaadda si weyn looga dareemaya markab dogaal oo aan la shaacin cidda iska lahayd ayaa shalay duqeeyey magaalada kismaayo wararka qaar ayaa sheegayey in ilaa saddex gantaal lagu tuuray dekedda magaalada lamana oga khasaare ay duqayntaasi geysatay waxaa dagaalka dhinacyadan ku dhex maraya gobolka barbar socda dagaalka dhinaca shabakadaha bulshada ay ku xidhiiraan ee internetka oo ay u isticmaalayaan baahinta wararkooda afyeenka ciidamada milatariga kenya emmanuel jerjer ayaa soo dhigay bogga uu ku leeyahay shabakadda xiriirka bulshada ee twitter in saddex ka mida ciidamada kenya lagu dhaawacay dagaalkii midow islamarkaana shan kale lala yahay jirjir waxa uu sidoo kale sheegay in midow ay ahayd magaaladii ugu weyneyd ee kooxda al-shabaab ay ka difaacaysay magaalada kismaayo wixii hadda ka dambeeyana aanay jirin cid hortaagan ciidamada midooda afrika inay si tartiiba u galaan magaalada kismaayo dhinaca al-shabaab ayaa iyana bogga ay ku leedahay twitterka ku sheegtay inay qabsadeen magaalada afmadow kadib markii ay weerar ku qaadeen oo ay dagaalkaasina ku soo rideen dayuurad nooca qumaatiga u kaca ah oo ay leedahay kenya hase yeeshee war-saxaafadeedka ka soo baxay amisom ayaa lagu beeniyey sheegashadaasi taliyaha xogaga amisom general andrew guti ayaa yidhi afmadow weli gacan buuxda ammaankeeda waxa ku haya amisom al-shabaabna waxay soo saartay buu yidhi warsal iyo raad toona aan lahayn oo sidaa ka duwan marka laga soo tago kala sheegashada dhinacyada iska soo horjeeda waxaa adag helista xogta rasmiga ah ee ku aadan dagaalka jubbada hoose taasina waxa ugu wacan dadkii ku noolaa dhulka lagu dagaalamayo oo horey uga cararay degaanka iyo isgaarsiinta oo aad u liidata haddii al-shabaab laga qabsado magaalada kismaayo waxay uga dhigan tahay ishii dhaqaalaha oo ka go'day iyo iyadoo bannaanka ka taagan dhammaan saddexda magaalo ee ugu waaweyn koonfurta soomaaliya warbixintii maxamed colaad xasan uu noogu diyaariyey laba war saxaafadood ay soo saareen ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom
haddaba ciidamada kenya oo lagu tilmaamo kuwa qalabka militari ee ugu casrisan haysta marka la barbar dhigo dalalka gobolka bariga afrika oo dhan maxay ugu qaadatay muddo sannad ku dhow inay qabsadaan ama qabsan waayaan magaalada kismaayo waryaheenna maxamed cabdi sandheere oo stuudiyo ayla fadhiya ayaa su-aashaasi weydiiyey kornel cabdulaahi cali mucow oo ka tirsanaa ciidankii hore ee soomaaliya kuna sugan magaalada charlotte ee gobolka north carolina dalkan maraykanka
dagaalka noocan oo kaleetaa wuu socona waayo waxa waaya insurgencyga maaragtay dagaalyahanadaas noocaasa markaa la dagaalamayso haddii aan tusaale aan usoo qaata muxuu aha yemen markii muxuu aha alqaacidada gacanka ay maaragtay ay ay duulaan ay ku noqdeen muxuu aha shacbigii iyo iyo dowladdii yemen weliba yemen oo ay khalalaaso siyaasadeed ay ka taagan tahay waxa waaya ciidankii amniga iyo booliiskii iyo militarigii iyo shacbigii oo wada socda ayaa la dagaalameen muxuu ahay nimankaa insurgencyga alqaacidada la dagaalameen wayna jibiyeen guulay ka gaareen marka waxa waaya dagaalkan waa inuu noqdaa dagaal shacbiya waa kacadood shacbiya ayaa nimankan lagu jebin karaa ciidanka xoogga dalka iyo muxuu aha iyo iyo ciidamada ajaanibta oo caawinaya iyo shacbiga oo israaco ayaa maaragta lagu jebin karaa waa gartay haddaynu ka hadalno magaalooyinka kale laga soo saaray ururka al-shabaab oo ay marko ugu dambeysay ka mid tahay shabaab sida ay ula dagaalamayaan ciidamada kala duwan ee afrikaanka ee ku sugan soomaaliya siba u kala duwan tahay markaad fiirisid markaad fiirisid etoobiyaanka oo kale meesha ay soo galaan al-shabaab si fudud bay uga baxaan amisom intii hadda ay howlihii loo egmada loo bedelay inay weerar qaadi karaan sidoo kale al-shabaab ay ka baxaan laakiin markaad kenya eegto way ku dhiiran yihiin way hortaagan yihiin way iska celinayaan maxaa lagu fasiri karaya marka arrintaa wa waxaa lagu fasiri karaa waxa waaye etoobiyaanka dagaalkoodu waxa waaye wuu ka gedisan yahay kuwa kenyaanka wuu ka gedisan yahay kenya waxa waaye nimanka hadda ay la dagaalameen ah inay gafuurka soo furtaan ee maqaayadahaas ay fadhiyaan markaasi halkaa waxay sameynayaan intelligence gathering information ay aruursanayaan ciidanka meeshuu degay sahaydiis halkay ka imaanayso iyo muxuu ahay degaankii oo dhan ayaa maaragtay lala joogaa kadibna waxa waaye habeenkii ayaa maaragtay lagu soo gudaya oo maaragtay dagaal dooxataa ayaa lala dagaalamaya hadda naftigeeda lama dheelsan karo haddii ciidamada amisom oo magaalada muqdisho dagaalka kasoo bilaabay ilaa marka joogaan haddii aad muxuu ahay istraatiiji ahaan aada u fiiriso wadada muqdisho kasoo baxdo marka aado waxa ay kala qaybisaa dhulka muxuu ahay cara madowga oo maaragtay dhoobeyda iyo cara cadka oo deexda ayay kala qaybisaa marka ciidamadii dawladda iyo iyo iyo kuwa amisom waxa ay dhulka waxay joogaan muxuu aha caracadka ahay joogaan laakiin shabaabkii weli waxaad m waxaad umalaynaysaa inay maarata dhulkii muxuu aha hawdkaahay oo beeraleydahay oo caramadoodahay inay ku jiraan waan gartay marka haddii hadda ay dagaalku ka socdo sidii markii laga soo bilaabo afgooye iyo magaalooyinka kale u dhadhow iyo marka haddii fudaydkaas al-shabaab uga baxo magaalada kismaayo oo laga qabto xaggee buu ku dambayn doonaa baad is leedahay hoggaanka iyo ciidankii al-shabaab horta shabaab waxa waaye way wiiqeen aad ayay maaragtay ay maarata u taag daran yihiin shabaab waxa waaye marketka ugu weynaa oo dhaqaalaha ay ka helaayeen waxa waaye marketka dhuxusha oo cunaqabateyn laga saaray muxuu aha inay dhuxul dambe soomaaliya muxuu aha laga iibsado oo dawladaha caalabta taas waxa waaye waa curyaamin dhaqaale ayaa ku timid waxa kale oo curyaamin dhaqaale ay kaga timid suuqa bakaaraha iyo muxuu aha geedoole meesha la yidhaahdo oo muxuu aha shidaalka soomaaliya laga isticmaalo oo dhan ee canshuurta ay ka qaadan jireen marka ayaa ugu darsantay laakiinse dhibkan oo muxuu aha insurgencyga oo dagaalka dooxatada iyo logisticada iyo subalayga ay ciidankay u baahanyeen sahayadooda waxa waaye dhibaatooyin way geysanayeen waddada way galayeen laakiinse ciidan ahaan way u jabeen
kaasi waxau ahaa colonel cabdulaahi cali macow oo iiga warramayey xaaladda dagaal ee ka jirta gobolka jubbada hoose una dhexaysa ururka al-shabaab ee soomaaliya iyo ciidamada amisom